haatana kusoo dhowaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo maanta aan ku falqaynayno doorashada soomaaliya ee wakhtigii loo qabtay uu soo dhowaanayo iyo suurtagalnimada in jadwalkeeda ay ku qabsoonto waryaheena muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaana muqdisho noogu soo diyaariyey
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o e laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa arrinta doorashada soomaaliya weli waxaa hareynaya muran siyaasadeed iyadoo ilaa hadda jadwalkii doorashada lagu heshiye meelaha qaar aysan hirgelin shan iyo labaatanka bishan ayaa lagu waday qabsoomidda aqalka sare welise ma muuqanayso gobollada waqooyi guddigii doorashee dhowaan la sameeyey muran xoogan ayaa hadda ka taagan ka qaybgalayaasha sida loo qaybsanay markay timaado doorasho dhowaan dhexdooda ay ka sameeyeen barnaamijka waxaa nagala qaybgalayaa xildhibaan sakariye xaaji cabdi oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka doctor cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan isla golaha shacabka sahre maxamed axmed oo ka tirsan bulshada rayidka kana soo shaqaystay doorashadii laba kun lix iyo tobankii guddigii lookhir saarna ka mid ahayd gaar ahaana xalinta khilaafaadka iyo sacdiya axmed nuur oo ka mid a siyaasiyiinta hadda doonay kusoo biiridda hay-adaha baarlamaanka kana mid a dadka u olleynaya helidda qoondada haweenka dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeyo doctor cilmi maxaa ka soo kordhay arrinta la xiriirta gobollada waqooyi dhowaan ra-iisul wasaaraha la kulanteen muran xoogana hareynaya guddigii doorashee sidaa samayseen xaggee wax maraya waa mahadsan tahay cabdiqaadir iyo waana salaamayaa gabdhaha iyo xildhibaanka iyo inta kasoo qeyb gashay bulshada soomaaliyeedba run ahaantii arrintaasi de waxay ka mid ahayd arrimihii doorashooyinka u xanibnaayeen muddada dheer saddexdii arrimood ee ugu waaweynaa bay ka mid ahayd qadiyadda xildhibaanada kasoo jeeda somalilan doorashadooda waad ogtihiin oo waxay ahayd guddiyada doorashooyinka arrinta muxuu ahay gedo iyo muxuu ahaayey doorashada xildhibaanada labada gole ee somalilan kasoo jeeda marka waa tii muxuu ahaay madashii u dambeysay qaab baa lagu heshiiyey loo qeybshay guddiyadii muxuu ahaa loo kala baro khaasatan sideeddii ka imanaysay muxuu ahaa heer deegan doorasho inay afar iyo afar dhinacyada ka yimaadaan ama muxuu ahaa labayo toban marka yidhahdaan lix iyo lix ka yimaadaan marka qaabkaasaa lagu heshiiyey waxaana loo xil saaray ra-iisul wasaaraha inuu muxuu ahaay habsame u socodka doorashadaasi inuu isagu markaasi uu fuliyo sidii si habsamele ay u qabsoomi lahayd mushkiladda meesha ka jirtaa waxa weeye markii guddiyadii lasoo saaray in guddiyadii isdoortaan weeye oo structure in loo sameeyo qaab ay u wada maamulaan qaab la ogol yahay oo muxuuaha laisla ogol yahay oo moogtay maamulka u wada galaan taasaa waxay keentay markaasi runtii muxuu ahaa nooc fawdo ah oo darafyo badan oo kala duwani ay markaa dhinacyo badan ay jiidanayaan oo dhowr jeer muxuu ahaa guddiga doorashooyinka heer federaal ay isku dayeen inay muxuu ahaa doorashada qabtaan muxuu ahaayey in gacan maroojin fara badan markaasi lagu hayo arrimahaasi annaguna markaas muxuu ahaay waxaa la doonayay waxay ahayd maadaama ay heshiis siyaasadeed arrintan lagu gaadhay in guddoonka guddiyadana guddigaas khaasatan somalilan kasoo jeedana in heshiis siyaasadeed lagu gaadho
laba guddi abuurmay laba dhalkala maadaama ay laba dhinac daraf kale yihiin maadaama aanay doorashadii muxuu ahaayey si wada jira aanay muxuu ahaayey u dhacaynin oo adag tahay in lagu heshiiyo guddoonkii in arrintaasi muxuu ahaayey heshiis bannaankaa lagu galo taasoo ah markaasi muxuu ahaayey in sideedda xubnood ee hawshan wadayaay ay muxuu ahaayey ay isdoortaan iyadoo laga reebayo saddexda xubnood ee ka imanaya xukuumadda federaalka ka imanaya saddexdaasi markay isdoortaan in muxuu ahaa loo kala baro guddoonka oo nooc muxuu ahaa kojeerina ina wada guddoomin iyo wadar ogol iyo isla ogola ee markaasi consensus in markaasi lagu go-aamiyo taasaan moodaa sakariye markaad fiiriso jadwalka doorasho shan iyo labaatanka bishan ahayd in aqalka sare la helo maxaa hortaagan xaggee caqabadu ka taaganta
nimankii ku celiyey doorashada dadban dalka oo sideed iyo toddoba waxay ahaayeen maaqaane dowladda dhexe iyo ka tirsanaa gobolada dowlad goboleedyada yaa laga rabaa shan iyo labaatanka inay doorashada qabtaan ayakaa ku celiyey iyadoo loo socdo dariiq toosanoo la garanayo oo xisbiya la sameeyey oo nidaamka caalamiga ah wax laysku doorto la qorsheeyey oo guddi qaran jiro maxaa la yidhaahdaa guddi doorasho qaran jiro oo ay ahayd maarsta hadda lasoo dhaafay bishii maars hadda lasoo dhaafay in doorasho la galo qof iyo coda oo maanta dowlad aanu lahaan lahayn ma garanaysaa waxa weeye annagu ninka geela weesha wuxuu yidhi dabalay ama gooja ama ha goojin geela dhalayaa dayrta igu jirtaa annagu doorashaan rabnaa maqlaysaa haddii ay keeni waayaan middaan dadban oo ay labaatanka sano ummaddu iska daba ka wareegaysa eela meeraysada ahayd oo dadkii dalkii soomaaliya qabriga ku riday hadda annagu waxaa doorasho qof iyo codaan gelaynaa markaas
sahra bulsharayad aad baad ula socotiin si dhow baad ishugu haysaan suuragalnimada jadwalada lagu heshiyo weli suuragelila caqabadaha waaweyn ee ku horgudboon noqon yihiin bismillahi raxmaan raxiim aniga ma rabo inaan lix iyo tobanka u noqdo taas doorasho may ahayn laakiin waxaan rabaa tan hadda annaga bulsharayda ahaan waa isdiyaarinay markeenna horna diyaar waxaan u ahayn qof iyo codkiisa haddana markii baarlamaanka xalmiyarey ay tiri ama maaj ama agostay dhacaysa ee baarlamaanka diida annaga baarlamaankana xukumay ayagaan raacayna hadda midda aan rabaa inaan ka hadlo midda hadda ee waxaan aad iyo aad horta ugu faraxsana waxay tahay civil society-ga jadwal fiican ay soo saareen jadwalkaas oo ah meeshii hal qof oo hal oday oo talada hayn jiray iyo xildhibaankiisii oo isla socdo diyaarad isla raaci jireen oo ergadooda wato inay galaan sidii daldaxiis u miday haddana ku noqon jiray taas waa dhammaatay waxaa soo kal isaaga afar oday oo kaleeto oo ah qabiilkaas ayagaa isleh ayagaa isdooranayo afartaasaytana waa in qabiiladoo dhankooda jiraan boqol iyo kowgaas qofood la rabo dadan weligood waxaa jira jufa jufa hebel ma la dooran jiro ma jirto waxaa laysku raaca in wax inclusivity la helo taas waxay caddaynaysaa horta awooddiisii xoogaa dhimaysaa odaga waxaa kaleeto iyadana wanaag waxay tahay civil society-ga oo ayagan isku taxluujiyey si loo yareeyo corruptionka loo yareeyo maxaa tirahdaa la cararka lala cararayo in jufo kasto xildhibaankooda doorasho u galaya oo kaleeto annagan aan ugu doorno dad ayaga ka tirsan jufadaas laakiin civil society la yaqaano wadankan wax kasoo dhisay soddonka sano dowladda shaqda qaban lahaa qabanaya ayagana ay gasho intaas markii laysla helo oo shan oday iyo laba qofood ay timaado ergadan ay inta ka badan tahay waxaan filanaynaa marka soomaali horta waa meheradeeda masuqmaasuq ama guriga kusoo siiya ama diyaarad dhexda kusoo siiya meesha kusoo siiya laakiin bal horta xildhibaanka xaqa u lahayo kaleeto la tartamaya ha hel unu jaakada garbaatiga soo qaato meesha soo istaago ay soo qadayna hala doorto ma dhacayso ay soo dukana hala doorto ma dhacayso ayagoo meed dhaca hala doorto ma dhacayso waxa aan rabno taas waataan isugu tagno marka annaga hadda meel fiican aynoo maray haddii laakiin jadwalkan quruxda badan ood akhrinaysa bulshada aad daariseen yaa idinla fulinayo yaa dhaqan gelinayo yaa la wadaagteen jadwalka marka horena waa laysku raacay oo waxay ahayd gabdhahana inaysan bixin karin toban kun maalinta u dambeysana waa ka xaqiijinay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo prime ministerka oo isla fadhiyaan u galnay waxaan ka codsan waxay ahayd gabadha soomaaliyeed hadday xataa milyaneerta qabiilka ninkeeda iyo kay ka dhalatay iyo masaakiintaasay u adeegtaa ninka ragga laakiin waxaa wuxuu asagoo ku tartamo kan ugu fiicanaa cidda ilmaha kusoo leexinayo marka saas daraaddeed in gabdhihii horta la helo rajo fiican baa leedahay raja sanadkan waa fiican nahay waxaan u leeyahay waxay tahay ilaahay horta subxaana qaadir aan naga wada fiican laakiin midaan rajaynayn waxay tahay qabiilka saddex leh gabar siiya haddii la yiri oo ninkasan kuleyn islaanteydan waa jeclah gabadheeda waa jeclah walaashay waa jeclah haddana markii doorasho la gaaro oo gacanta la taaga oon dhagax la dhisaynin oon dad la soo dilaynin oo kuley anaa uga hormaraayo taas waa tan dhibaatada naga hayso taasna u sameynay saadiyo siyaasadaad raadinaysaan haweenkay qoondada intee la egta rajada inaad ku soo laabataan kuraas hadda aad ku fadhidaan afar labaatan boqolkiiba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu cabdiqaadir aad iyo aadan kaaga mahad celinayaa run ahaantii horta mar walba in rajo fiican la yeesho way fiican tahay so sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa inay wax fiican ka soo baxaan laakiin dhaqanka aan u jeedno siday tahay lama hubo inay afar iyo labaatankii soo bixi doonaan sababtuna waxay tahay iyadoo markii horeba dumarka ay ku jireen xaqiraad haddana waxay tahay loolanka dhacayoo dhan dumarku kama muuqdaan oo maaragtay raggiyaa legdamaaya marka ha legdamaama xume e doorashadii siday ku salaysnayd oo markii hore ay ahayd annaga waxaan ku tashinayna xisbi inuu noqdo oo doorasho xisbi ay timaado xisbiga maadaama laga baxay hadda waxay tahay geedkii hoostiisay ku noqotay marka si kastoo walaashay sahar ay positive u tahay anigana aan rabo inaan ugu kalsoonaado inaan wanaag ka heli doono waxay tahay waxaan rabnaa in dibna loo eego waxaa jira beelo lagu xaqirnaa doorashadaas dadban oo aan weligood waxba helin oo mar walbaba la xaqiraayay dadkii hore u hayana ay weli u taagan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa rajadeena waxay ku xiran tahay siday madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha ay noola shaqeeyaan ay naga celiyaan maadaama hadda boqolkiiba soddon la qoondeeyey soddonka waxay u baahan tahay in lagu shubo energy oo ku dhaqdhaqaaqo energigeenina wuxuu yahay codka keliya aan leenahay waa codkooda waxaan rabnaa xaqi haweenka inay soo baxaan haweenku waa dhisayaal haweenku waxay maaragtay ay- ay sameeyaan horumarka wadanka haweenku ku dhisan yahay haweenku waa lagama maarmaan raggu lagdanka iyo dagaalkay ku fiican yihiin maasha allah kii fiicanna waa u baahannahay haween tayo lahaan nahay haween khibrad lahaan nahay haween hawsha wadin rab- karaan nahay waxaan rabnaa in nala siiyo janis aan kusoo galno siyaasadda
doctor cilmi ra-iisaalaha la kulanteen ee, ee, reer waqooyiga aad baad u hadashay arrinta doorashada waxa ugu weyn ugu dambeyn maadaama aad qeyb ka tihiin doorashadaas la qaadateen maxay ahayd ra-iisul wasaaraha
Eh, kulankii u dambeeyey ra-iisul wasaarahan la kulanay runtii muusan ahayn wax eh, de go-aano la gaaraya muusan ahayn waxaad moodaa eh, kolley abaabulka qaabkii loo sameeyey eh, eh, annaga waa naga horreeyey Eh, laga yaabaa in siyaabo moogtay kala duwan loo- loo qaatay laakiin xildhibaanadu markay meesha ku kulmeen eh, ra-iisul wasaaruhu hadal guud buu jeediyey oo ah inuu muxuu ahaaye doorashada ay ku kalsoonaadaan inuu muxuu ahaa daacad ka yahay inuu muxuu ahaaye cidna u xaglinayn inuuna muxuu ahaaye qof kastaba nasiibkiisa u qaadi doono Eh, waana guud oo muxuu ahaaye kalsooni gelina Ayuu- ayuu- muranka doorashada taagan ee reer waqooyiga muxuu laakiin laakiin muusan hadlin ee ishuuga taagan ee muranka ee maalintaa runtii taagnaa muusan ka hadlin Ee, waxaad moodaa inuu leeyahay aniga ha lay dhaafo anigaa xalinaya anigaa go-aankaa gaaraya inay micnaheygu taasu u muuqday marka muuna soo hadal qaadinna guddiyada qaabka laysugu hayo ee, muxuu ahaye iyo waxa uu ka yeeli doono iyo xitaa ka talagelin xildhibaanada markaa meesha iskugu yimiday ee yidhaahdo muxuu ahaa maxay idinla tahay ama ay tala soo jeediyeen Waa- waa mahadsantahay.
ee, muusan samaynin waan kugu soo laabana Eh, xildhibaan sakariye afar sano oo dowladdu jirtay dawaa soo dhammaatay sanad eh, weli doorasha dhicin eedanna mudday soo jiitamayda marka xaggee laga aadaa meeshan jadwalkii doorasho ugu dambeeyana inuu dhaqan galay ma muuqanayso marka yaad rabtaan inay doorasho qabtaan xaggee meesha laga aado xildhibaan qaran baa ta
waa lagu yaqaanaa horta eh, waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in la qabto shan iyo labaatanka haddii la qaban waayana haddee qur-aan maahane maalin kale in loo durkiyo doorashadii inay mar walba dhacdo baan rajaynaynaa waana Laakiin lagu inay khasba- durugtaa waa wa- waana waxa- lagu khasban yahay may hadday durugtana toban beri iyo shan maalmood iyo labaatan beri iyo wax weyn maaha moogtahay doorashadaa ka weyn Eh, hadda waxa uun muhima eh, yacni tiirarkii ugu waaweynaayo doorashada heshiis baa lagu yahay maqlaysaa waxyaalo farsamo ah iyo sidii loo kala badsan lahaa xildhibaanada oo nin walba u heli lahaa sheerka ugu weyn wey hadda waxaa laysku hayaa wax kale maaha wixii kale oo muhimka ahaa oo waa diyaar weeye laakiin eh, doorashada laftigeeda waxaa la rabaa in laga fekera outcome-ka ruuxa ka imanaya maxay yihiin ma sida ay ahaan jirtay bay uga imanayaan nin wixii oo haddii alla ku run yahay eh, jugjug meeshaada joog eh, eh, hal hal tallaabo horey laba tallaabo gadaal maxaad kala jeedaa waxay ka imaan jiray waxaan ka wadaa waxaa la rabaa nidaamkii wax lagu soo saari jiray in laga bedelo oo ahaa eh, hebel wuxuu rabaa ha ahaadee hadduu xataa hubku boore yahay oo ka yimid geeli isagaan anugu wataayo ee i noqonaya xildhibaan waxaa laga rabaa qabiilada hadday rabaan inay shidada ka baxaan dhibaatada haysata ka baxaan iyo maamuladaba iyo dowladda dhexaba dad quality leh oo kuwa dadka qabiilka waa laga buuxaa in la yidhaahdo qofka sifaadkaas leh baan rabnaa inuu soo baxo qofaan backgroundkiisa la Bud- aqoon puntland baad ka timid ee ka soo gashay sifaan noocaad doonaysaa sakariye afar sanaad ku jirta baarlamaankan aad baad maaragtay dadka dooda oo media ka muuqdaad ka mid ahayd Eh, axsaab xisbi baa sameyday laakiin waxaasoo dhan waxba kama suura gelin marka dad noocee baa rabtaa inay baarlamaanka soo galaan xildhibaanku waa hoggaan madaxweynu dooranaya ra-iisul wasaaru ansixinaya eh, dowlad wuxuu ansixinaya haddii alla ku runaya xukuumaddu ansixinaya shuruuc baa laga rabaa dowladda timaada inuu inuu la doodo oo shacabka ka xigsado oo oo- oo ula xisaabtamaa la rabaa qof aan intaas samayn karin haddaad soo doorato ma dowlad baa noqonaysaa so sidaanu soddonka sana ahayn curyaan ahaan mayno maqlaysaa haddaad soo dooratid muxuu ahaa nimaan waxba garanayno jaahila ama muxuu ahaa eh, c v-giisuba yahay dabakafuul inuu noqday bes maxaa la yidhaha bahalkii krishboy c v-giisu yahay ayorgacaliya maaha waxaa la rabaa dad wax garanaya nasaaho lagu yaqaano qof lagu yaqaano inuu caadil yahay inuu wadani yahay inuu dadkii dalkiisa u naxayo maqlaysaa Eh, meeqaa dishay haddii wax lagu bixinayo ama meeqaa dhacday U- u malayn maa in qofna um- in qofna cv-giisa ku qorayo eh, meeqa bisheele maahan laakiin adigu hadda qofka CV -ga waa la yaqaana waxaa ku qoratay Laakiin- laakiin Hey, reerkaaga haddaa soo wax beena ku qoratay ma ii kaadi wax beena haddaa ku qoratid waa lagu ogaanayaa marke okay- okay waa la yaqaanaa mogtahay waxaa la rabaa qofka in la yaqaano muxuu soo qabtay dalkan ma aad buu ka galay ma wanaag buu u galay ma aqoon meequu leeyahay ma maamuli karaa siyaasad ma garanayaa waa buuxaa dadku aad aad baad mahadsantahay sahra axmed eh, laba kun lix iyo tobankii waxaan ku laabana raalli noqo Eh, doorashadii dhacdaad joogtay dadkan soo baxana xogaalaad u ahaadeen fursad badan bay soomaalidu filaysay ma baarlamaankii iyo dadkii soo baxay baa dadkii noqon mase sibax u qaldamay marka loo eego amnigii dhaqaalihii dalku wax weynoo macnaha ma muuqanaya dadka siyaasiyiintu ku doodayaan mucaaradka marka xaggee wax ka qaldameen haa, bismillahi raxmaan raxiim horta annaga aragtideenna waxay ahayd mar kastaba aan rabna waxay tahay ama doorasho ha dhacdo ama ha lagu jiro xeelnimada nabadda ummadda soomaaliyed inay noqoto doorashadii laba kun iyo toban iyo lixdii waxay ahayd ma ahayn doorasho ee kala doorashay ahayd kii aad rabtid inuu soo baxaya xulista af soomaali waa liigaga fiican raalli ahaa marka eh, tii hooyada guryahan ku hadlaa marka xulisti waay xulisne meel ma gaarayso tiyaasaan ka ordayna marka hore waxaan uga orday maxaad wiil soto half million maxaad kala jeedaa adaa ka shaqaynaya guddi khilaafaadkaad ahayd Eh, maadinka xulusi de- dabcan howshaan gacantaad kula jirtay bulshada iyo qaybta kamida guddi doorasho see see wax loo xulayo bal dadka fahamsii marka u horeysa hadda guddigan doorashada laga cabaadayo markaasan toddoba nimaa samaysatay realti inaan ka hadalna rabnaa Eh, madaxweynahana madax ka ahaa haddana waa la diiday waa tii la diiday oo la dhaha kana naga qaldan hebelaa ku jiro hebelaa ku jiro taas askartiyaa ku jirtay aniga waxaan ogaa gabar dharka inay iska dhigta markiiba gashay dharka magaciisa xi- ma- xildhibaan ahayd waxaan ogaa nin inuu yimid asagoo wasiir ah xil- doorashada gala hore ka noqday jo waxaan rabnaa ma ogtahay wixii inaan ka gudubnaan rabnaa midaan ku leehay taasaan dib loogu noqon maxay tahay taas ma lagu noqon karo waxaa loogu noqon karo waxaan afarta uga dhign maxay tahay anigu waa aqaanaa maanta beledka si loo joogo sacdiyo hadday ciidan soo ahayd ama hadday eh, prime minister office ay ka shaqaynayso civil servant ahayd inay maalinta u dambaysa dharka soo lix bilood ka hore xaq u leedahay laakiin maalinta u dambaysan dharka dhigana waa galaa cid kama yeelayso waa inay qof nadiif ahaataa mideeda kale anaga gabdhehen waxaan ga- gooni u gaarnay maalmaha ismaamo waaweyn ana oo soddon soo dhigtoonayo in gabdhaha hadday nala tashtaan qaarkood oo haddaba aan training iyo wax u samaynayno in lagu soo kala xiro waxbarashadeeda kow dhan ixtiraamka ay leedahay bulshada ku leedahay inay bulshada dhibaato u geysanay inay gabar diinteeda islaamka ku dhigan ay tahay ma garatay marka annaga baarlamaanka ma rabna in laga dhex qayliyo waxaan rabnaa hadda in- fursada kuu muuqato oo oo- oo- oo kaaga duwan ergadi unbaa konta kuu lagu daray oda dhaqan Mm.
waxaas iska dhaaf idinku waxaan rabaa dadka horumaralka ka dilna waxaan rabaa meediyaha markasta waa inaan positive ka Fursadda taageerno.
noo sheeg, maama.
fursadaan haysanaa waxaan ku haysanaa waxaan ku haysanaa waxay tahay meesha hal qof ahay laba waay annagana waa dhex taaganaa cid kasta jufadeeda idaa kontroolayso kalama jecelin anaka soo maahan laakiin ka dhig hataa walaalkay duu soo galaa waa inaan aniga control samaynaa oon ogaanaa maxaa noo soo gala maxaa naga baxaa ko mideeda kale sacdii waxaan rabaa moraalka inaan ugu dhiso laatii afaraa soo baxday markaan soddon iyo ka badanaa soo baxaa saan rabno markee gabar kursigeeda gabaraa ku tartamayso inclusivekaas waxaa kursiga waa loo xiraa waxaa looga xiraa waxay tahay gabdhihii saddexda ahaa gabadhay cidda dooratay waa inay gabdho kale ka daba ordaan ay ka daba soo baxaan ama toban ha ku tarmo ama saddex ku laakiin way qorneed laba kun lix iyo tobankiina saasay u qorneed maya tan way ka fiican tahay tan waxay uga fiican tahay markii ay qorneed taas waxay eed hala ilaaliyo tanna hala xaqiijiyo kursigaas inay tahay iyo gabadhiyo closid iyadana loo ogolaaday waxaan rabnaa ma ogtahay wax la saxiixaa maalin kasta waa lagu noqdaa tan waa la saxiixa mana laga noqonayo waan annaga u gartay taagana waan gartay Eh, sacdiyo xildhibaanada ku jira labada gole ee dowladda iyo golaha wasiirada dabcan Eh, lambar fiicanaad ku leedihi laakiin de waxbarashadii noloshii bulshadii inta badan kuma laaban ba dadka xogaalka timo marka maxaad rabtaan haddii fursadaad hesheen baad ka faaidaysananina inaad mar kale bulshadaad tirahdaan boqol kiiba soddon maxay taa macnaha idiin leedahay run ahaantii haweenka fursadooda aada iyo aadaa looga faa'iidaystay Eh, afartii sanoo lasoo dhaafay aad ayaan waxaan u- ugu ahaa ugu dhawaa haween badan oo ka tirsan baarlamaanka Sa- eh, waxaan rabaa inaan ogaado ragga baarlamaanka ka tirsan in lala xisaabtamo waaye inaad idinka la xisaabtantaan waaye ragga taagan oo sharaxan oo ku jiray maxaad qabatay in la yidhaahdo maxaad ku tooran tahay maxaad haysataa in la yidhaahdo waaye laakiin haweenkii iyagoo dadaalay wax walba haya oo wax walba qabtay ay haddana u diyaar u yihiin inay sii wadaan hawsha wax dagaalamaya wax ishortaagan wax cakiraad wada wax ka doodaya wax haweenka kuma jiraan haweenka marka waxay tahay maadaama ay bulshada u shaqaynayaan oo dalka iyo dadkooda ay jecel yihiin oo nabadda ay rabaan oo qori sidan oo aysan waxba kasoo horjeedin in haweenka fursad la siiyo way fiican tahay fiiri wadanka la yidhaahdo liberia liberia dagaalkii labaad kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii labadii kun iyo saddexdii waxaa ka xoreeyay haweenkay ahaayeen haweenaa madaxweyne ka noqotay intaas wasiiradii igu waaweyn haweenaa laga dhigay horumarkay sameeyeen waa waxay hadda ku dakeynayaan fiiri wadamada kale siday u horumareen like ruwanda siday u horumareen annaga maalin walba geed hoostiis iyo maxaa maxaad qabatayda haweenka qaaska u ah qadyaanan ka taagana haddaan haweennahay waa in ragga lala xisaabtamaa ragguna haddaysan waxba isku hayn waa inay haweenka usoo wareejiyaan xilka oo aan gartay doctor cilmi reer waqooyigu waa qodob weyn oo khilaafka siyaasadda saameeya doorashada saameeya welina halkiina ma muuqdo dad badan baana dabcan ama soomaal dhan baa doorashada ku marka sidee rabtaan arrinta reer waqooyiga in loo xaliyo sideed xubnood oo aan odeyri ku kala bixi karin baa meeshan jooga afar afar baa la kala keenay xaggee laga aadaa khilaafka reer waqooyiga
walahi khilaafka muxuu ahaay dhinac marka laga eego waa iska fudud yahay xalintiisu maxaa yeelay mar hadduu soo gaadhay heer guddi la abuuro guddiguna ay siddeed xubnood afar iyo afar ay yihiin prime ministerku ballan oo laba dhinac ka kala timid oo aan isdooro karin oo isdooran karin arrintaa muxuu ahaay ra-iisul wasaaruhu ballanqaad adag buu ka sameeyey oo ah sideedoo markay isdoortaan haddii ay ku heshiin kari waayaan inay markaasi guddoon iyo ku-xigeenadii ay sameeyaan in muxuu ahaayey la sameeyo cocherin oo mid waliba muxuu ahaa midba dhinac ka yimaado cocherinkaasna muxuu ahaayey la wada shir guddoomiyo taasina ay noqoto muxuu ahaayey finalka ay noqoto marka ay muxuu ahaayey doorashadooda arrintaas ay cuslaato marka waxaa isleeyahay xilligii baa la soo gaadhay sideedu fadhiisan lahaayeen ra-iisul wasaaruhuna uu kala goyn lahaa inay cocheri noqdaan habraac fudud oo marka ay ku wada shaqeeyaan oo go-aanka lagu gaari karo oo lagu wada shaqeeyo maxaa yeele habraac baa meesha la maraya ma qof walba aragtidiisa kuma cabirayo marka habraac ay ku shaqeeyaanna loo sameeyo ay moogtay ku guddoomiyaan saasay moogtay runtii ay ku gabagabaysmaysaa laakiin waxaan is leeyahay si taa loo intii aan taa la gaadhin in darafyo badani ay jiidayaan oo ay jecel yihiin inay fashilanto oo ay jecel yihiin inay muxuu aha doorashadu dib usii dhacdo oo ay jecel yihiin inay muxuu ahay ra-iisul wasaarahana culays iyo muxuu ahay waxaan loo baahnayn ay ka raadshaan marka an waxaan is leeyahay ra-iisul wasaaruhu ha ku dhiirado inuu isku keeno sideedda muxuu ahaye cocheringkiina uu sameeyo habraac ay ku wada shaqeeyaanna uu sameeyo taasaa muxuu ahaayey laga maarmaana waana arrin fudud oo la xallin kara weeye yayna ku noqonin muxuu ahaayey caqabad weyn laga dhigin muxuu ahaay doorashada is hortaagta haddiise muxuu ahaay meeshaa laga raadshado ee muxuu ahay waxaan jirin arrinta waxay aqal noqon kartaa haddii aan muxuu ahaayey arrintaa aan xalkaasi lagu dhiiranin waxay noqon kartaa arrin caqabad weyna oo oo duudsiya oo muxuu ahaayey toddobiyo kontonka xildhibaan ee reer waqooyi ka soo jeeda ee muqdisho lagu qabanayo ee maganta u ah xukuumaddii federaalka xarunteedii lagu qabanayahay inay runtaasi ay noqoto muxuu ahaayey ceeb weyn oo bannaanka taallo oo muxuu ahaayey iyo fashil weyn ay xukuumadda usoo jiido marka waxaan leeyahay ha lagu dhiirado sidii loo samayn lahaa habraac fudud oo aan lagu wada shaqeeyo doorashaduna ku qabsanto daban waa golaha shacabka laakiin aqalka sare odayaashii dhaqankeera waqooyigu taa iyagu maxaa hortaagan ta aqalka sare waa mid ku xidhan odayaasha dhaqanka sidii dhaqanku ahaa ee muxuu ahaa doorashadii lix iyo tobankii lagu soo maray ayaana muxuu ahaa ay ku dhammaanaysaa oo ah in saddex iyo odayaasha dhaqanka ee muxuu ahaayey boqol iyo shan soddonka ka midii inay muxuu ahaa intii reer waqooyihii ay noqdaan baarlamaan abuuraan intaa iyo in la egoo lagu daray taasina ay si wada jir ay u doortaan maxaa yeelay habraacii seventeen september baa qeexay oo ah erga wada jir ayaa dooranaysa xubnaha aqalka sare ee muxuu ahay ee muxuu ahay kasoo jeeda somaliland marka ergadaa wada jirkaa la abuuraya oo ah saddex iyo labaatanka oday iyo tiro lagu daray oo la eg ama muxuu ahaye u dhow oo markaasi muxuu ahay si wada jira markaasi ugu codeeya iyagoo matalaya qaab baarlamaan oo kale ah inay muxuu ahay koob iyo tobanka xubnood kala saaraan Aad- aad baa mahadsan.
kursi walba ciddii ku tartamaysa halwa zakariya sidee lagu heli karaa daahfurnaan doorasho si walbaba eeda iyo musuqa u jira laakiin haddana sidee lagu heli karaa doorasho daahfuran
waxaa lagu heli karaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati baa nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam waxaa weeye dadka eh, mas-uulka ahi ayay ka bilaabanaysaa inay iyagu ay yidhaahdaan qabiiladu waxooda cadaalada ku qaybsadeen ay ilaaliyaan laakiin iyagu hadday bilaabaan haddee waxa weeye eh, ilaa meesha u dambaysa waxay noqonaysaa cadaalad darro intaa weeye waxaa laga rabaa haddaa toddoba qof baan sheegay toddobadan oo dalka u sarreysa oo shanta eh, dowlad goboleed iyo labada dowladda dhexaa waxaa laga rabaa iyaku inay cadaaladda horseed u noqdaan meeshan adduunka hogaan waxa la yidhahdaa jira hogaan maqlaysaa reerku hogaan buu leeyahay wadanku hogaan buu leeyahay degmadu hogaan bay leedahay maog tahay haddii hogaankaasi xumaado wax walba waa xumaanayaan haddii hogaanku fiicnaado wax walba waa fiicnaanayaan annaasu calaa diini muluukihim baa la yidhaahaa ma maqlaysaa xataa shacbi weynuhu waa fiicnaanaya haddii hogaanku uu fiican yahay waayo isagoo ku dayanaya yaqtadii bey isagoo ku dayanaya marka waxaa la rabaa dadka hogaamada ahi inaysan hoos wax u fiirin oo aysan iyagu maslaxadooda keliya anugu ko- kun iyo sagaal boqol iyo koo iyo sagaashankii baan dagaal ku bilaabay nimankii warloorada la ohan jiray ilaa carta aanu nimadoo maba iman karaanba qofkii aan dadka u shaqaynin saasaa ku dhacaysa daaqadu ka dhacaya waxaa rabaa hogaanku qofku markuu joogo maslaxa waxaa weeye ilaahay baa u gartay waa waa fursad uu haysto ma maqlaysaa fursad uu haysto wey fursaddaas waxaa la rabaa inuu si caadilnimo ah dadka ugu adeego si wanaagsan dadka ugu adeego laakiin hadduu ama waxooda boobo ama cadaalad darro sameeyo asagay ka go-an tahay meel walba- isla su-aashaas eh, eh, saare axmed dabcan musuq maasuqa meesha saameynaya laba kun lix iyo tobankii wakti badan aadime laakiin mar walba ahi doorashada soomaaliya lacagaa saameyso eh, dhimashaa dhacday walaac baa hadda jiro maaragtay deegaan doorashooyinka in siyaasiyiin iyo maaragtay aada isha loogu hayo sidee lagu heli karaa doorasho daafur aniga waxaan rabaa horta inaan laba arrin la hadlo Ee, maanta ee, cunugan dhalanin oo habarta uur leedahay in la yidhaahdo wiil uu noqonayaa iyo anaa iska ama magaciisa ama gabaray noqonaysaa ama magaciisa lasbuut mar waa xaaraan horta xildhibaanadii joogi jiray way soo mareen jidkan haddana ha noqotee maanta dee ummadda soomaaliyeed hadday xildhibaano waxtara yihiin oo sharciyada noo ansixin lahaayeen cidna uma baahateen annagu waan hal gabar qabi jirnay maxamed siyaad laakiin isbitaal freean haysan ku dhalaayay iskool freean haysan ilma u dirsanayay waxbaan baranaynin tii ma hayno waxay nagu qasbaysaa waxaan gabdhaha u daba ordayn taasoo marka waxaan rabnaa xildhibaanka hore iyo horta ku tartamin hadduusan sanadka dadkii xataa wax iska dhaaf anagayo noo qaban qabiilku ka soo jeedo wax ka qabtay hal ceel ka soo qoday ha ku xisaabtamo laakiin haddaanan cid wax u tarin ee sanadkaas kursigan taagana aad leedahay waayo ilmaha yar wax barta loogu diidaya cadaalad waxaa lagu heli karaa annagoo u wada istaagno odayaashana la yidhaha aakhira ka baqa wacyigelintan iyaantan lasoo saara xaaraanta ay qabto ee dhibaatada ay qabto orodaa lagu galay maantan orodkaa raba in lagu qaado horta sh- shalay dembiga dhacay asay kor ka saarantaha ninki laakiin waxaad ogaataa cuqdada annaga nagu jirto waxay tahay gabdho masaakiin ah oo kursiga ay leeyihiin ay leeyahay xaniyahayga dul saaran yihiin ilaahay wax dumarkan waxbuu ka abuuray raggan waxbuu ka abuuray annaga waxaynu kuma faanno ilmaan ku dhalnaa calooshasan ilma ku dhalnaa maalin kastaas warshadanna ma garatay midaan ka rabna waxaa waaye soomaali inay iimaanka noqoto inay orkaan markaan arkaan bal isku dayaan waa ilaahay wuu usoo celin karaa kii nabad rabo laakiin dagaalna ha ku raadin ninki maanta qori qaatay ee shalay lacagaa lagu helay maanta qori nin ku helaayo ma u taagnaanayna anaka ma u taagnaanayna waxaa ogaata bulshadan waxaa waa hadda in laga qabto in la ogaado yaa da- ku dagaalama qoray odayaasha iyo shicibka ee qabiilkan ay dhahaan annaga bis waa qora ma rabin waa daalna waa mahadsantahay saadiga culayska ugu weyn ee ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka eh, ama boqolkiiba soddon ama boqolkiiba waxay doontaa noqoto horta culayska ugu weyn ee cadaalad darre tabanaysaan xagguu idinka imaanaya culayska ugu weyne cadaalad darrada aan tabanayno waxay tahay Wuxuu ka yimaadaa?
e- e- wa- wuxuu ka imaanayaa dhaqaalaha iyo awoodu sheegid sheegashada ay sheeganayaan ragga qaarkood ay leeyihiin anaga anaga iska leh Ay- ay markii horena dhaqaale iyo waxba badan ay ku bixiyeen Eh, dhaqaalahana ragga eh, waxaa laga yaabaa inay helaan dad ku caawiya oo maaragtay maalgashada oo ama ganacsata inay helaan ama qabiilka ah inay helaan laakiin qabiiladii xataa haween markii hore soo saar waxay leeyihin sanadkan annaga haween ma rabno qolada kale haweenta ha soo maraan marka haweenkiyaaba waxay noqotay wax la wada riixriixo oo marba gooni loo riixo marka dhaqaalaha way tahay iyo waxay tahay tan kalo ah inay qabiiladii qaarkood aysan ogolaynba inay haween matalaan aysan ku matalaan meesha marka waxaan leeyahay maaragtay dhaqaalaha iyo iyo iyo maaragtay eh, khaasatan waxaan rabaa inaan inaan u diro baaq ragga ku loolamaya ee awoodda sheeganaya awood horta ilaah baa leh waddankaanay dan u tahay inay soo baxaan dad anfaca waddanka haweenkuna waxay ka mid yihiin xubnaha ugu muhiimsan ee dalka uu ku dhismi karo marka waxaan leeyahay dadka lacag waad haysataa maanta wax- waxaad leedahay magac ragaa tahay qabiil baad ku faantay haweenkii waad maquunisay kaa mudnayd kaa waxqabad badnayd kaa maaragtay eh, eh, eh, laga yaabo inay wax ka badan ay soo saaraan oo caafimaad waxbarasho horumarka waddanka wax walba ee ku saabsan laakiin haddaad maanta u fiirisid waa dhammaanayaan maalku waa dhammaanaya magacii waad helaysaa hadday xataa lagu doorto waxaa laga yaabaa haddana afar sanoo kale way dhammaanaysaa maalin bay imaanaysa waxaa laga yaabaa inaad qabriga ka aado oodanba calfan adoo maanta lagu doorto aada berri ka tagto rag baaqaan u diraayo waxay tahay tixgeliya u naxa bulshada u naxa maaragtay ee dalka fiiriya gabdhaha walaalihiina ah ee kartida annaga waxaan kasoo shaqeynay dowladaha waaweyn ee adduunka ugu waaweyn ee haweenka soomaaliyeed congresska maraykanka ay ku jiraan hadday taas wax naga bedeli weyso oon aan ka faa'iidaysan weyna anagoo soomaali ah soomaaliya ay ka faa'iidaysan weyso haweenka ay u jeedi weyso hadda maxaanu qaban karnaa waddankeena
aad baa umahadsanta alwasakariya sahran daba joogaa su-aasheedii ahayd daafurnaanta iyo doorasho waxaa qayb ka hadda in dhalinyarada fursad helaan oo siyaasiyiintiinan baarlamaanka muddo ku jirtay ama kuwiina ku jira ama inaad dhalinyarada fursad siiyaan marka fursad suuragal mata in dhalinyarada fursad u ogolaataan oo odayaasha ku jira baarlamaanka ay nabaddoonno noqdaan dhegeyso walaa taziru waasiratun wisra ukhraa ma maqashaa aad la yidhaahdo qof qof saaran ma jiro qofkii dalkan wax u taray ha socdo qofkaan wax u tarinna ha iska tago dhallinyaradu waxay u baahan yihiin odayaal khibrad leh oo khibradooda u sheega soomaaliya maanta ma dhalan si wax gartay maaha waxaa la rabaa marka yani waa dhallinyaradu waa energy-ga iyo xoogga dalka wey haddii dhalinyaro la waayo anugu marka waxaan soo koray dowladda maxamed siyaad barre qof dhallinyaraa dibadda looma ogolen baasborna lama siin jirin inuu inuu inuu wax barto inuu shaqeeyo inuu dalka xooggiisa noqdo darteed moogtahay marka labadoodu way iskaabayaan sheekada tan muxuu ahaa jismka waxa la yidhaahdo
dee daban dhalinyaradu waxbay barteen waa waa dhalinyaradu fursad way leedahay xagee ka haystaan meeshii wax ku mintaa dadkaa fadhiyo
dhalinyaradu dee madaxinay ka bilaabaanba maaha dhalinyaradu inay inta iskool dhalinyaradu inay inta iskool kasoo baxaan jaamacad kasoo baxaan hay-ad kasoo shaqeeyaan agaasimayaal soo noqdaan soo rafaadaan baa la rabaa annagu intaasaan soo maray marka waxaa ka bilaabaysaa xildhibaan bu ka bilaabaya maba garanaye muxuu ka qabanaya xildhibaan ha laakiin odayaasha sheekadaa si sahlan baa loo yaraa raqiisa ma shaqaynayso wax hal dhinacay ma jiraanin waxaa la rabaa in wuxuu isku shaandhaysan yihiin dhalinyarada waa wa waa waxaan ku yidhi waaba lafdhabarta dalka energy dalku energyba male haddaan energy yani tamarba male dalku doctor cilmi ugu dambeyntii xalka muxuu ku jiraa gaar ahaan arrinta reer waqooyiga oo saameynteeda leh iyo guud ahaan in doorasho la aado bal halka noo soo koob
guud ahaan muxuu ahaay runtii dee doorashadu muxuu ahaay waxaa laisku hadlaya weli waa habraacyo wey doorashadii lama gelin operationkii lama gelin aan waxaan la yaabanaya imanka dee sideed bilood sagaal bilood bay kusii socotaa intaynu habraacyadii doorashadu ku qabsoomi lahayd keliya isu hayno iyadoona doorashadii la gudagelin adduunyadu taas kuma buuqdo marna kama taagna xeerar baa laga samaystaa muxuu ahaay nida waa la nidaamsadaa nidaamkaasaana lagu galaa hadhow muxuu ahaa qaabka loo samaynayo iyo yaa moogtay codaynaya iyo dadka codaynayo arrimaha halkaasuu moronku ka yimaadaa halkan moron kama yimaado foolxumo weyn bay nagu tahay inaan weli habraacyadii lagu kala bixi lahaa inaynu isku hayno oonu guddiyadii samayn kari laanahay oonu muxuu ahaayey meeshay ka qabsoomayso doorashadu weli aynu heshiis muxuua kulaanahay oo muxuu ahaayey maamulkii doorasho weli au muxuu ahaa moron ka taagan yahay oo iska jawalkii iyo muxuu ahaay timekii la qaban lahaa weli aanu muxuu ahaay fixin ahayn marka aan waxaan leeyahay dee soomaalidu inay moogtay miirka usoo noqoto dalkuna maamul buu leeyahay leadershipkana cid baa maanta haysa taariikhduna waa qormaysaa marka waxaan leeyahay taariikhdaa qormaysaayna ama dee wanaag iyo taariikh wanaagsan oo buugga ku qorantay noqon doontaa ama muxuu ahaayey dhibaato iyo wax laga sheekeeyo oo muxuu ahaayey foolxumay noqon doontaa cidda taariikhdaasi u qormayso ama ay ka qorm ay ku qormaysaay waa cidda hogaanka haysata weeye miyurka ha usoo dego wax walba maslaxadda ha ka ilaaliyaan wax consensus lagu yaho ummaddu ku heshiis ku tahay ha sameeyaan ha figsir kareeyaan xilliyaday qabanayso habraacyada iyo nidaamkeeda ummadda yooyootanka iyo qayladan had iyo jeer socota ha soo habjaraan halwa zakariya isla su-aashaas doorasho dib udhaceedu colays bay keentay xaalad amni daray abuurtay heshiis baa la gaaray laakiin weli way furi laadaha marka halka muxuu ku jira
xalku iska cadyahay waxaa weeye doorashada markay dib u dhacdaba waa run khalkhal siyaasadeed baa dhacaya muxuu ahayd maciishadii baa xataa khatar gelaysa waad ogtahay hadda xamar iyo iyo dalkaba ascaartii kor bay u kacday transationkii baa istaagaya xataa ganacsiga ma og tahay marka noloshu waxay ku xiran tahay in siyaasaddu socoto hadday siyaasaddu socon weydo iyadaa madaxiya dadkao dhan waa la go-aya waxaa looga bixi karaa waxa weeye sida doctoorku u sheegayay wixii la qorto in la raaco oo lagu dhaqmo wixii soo baxa oo oo dhib ah oo isafgaran waa ile wax kastaa dhici kara carab iyo laba daan baa isugu dhow isqarinaan baa layidhi mogtahay in si degan oo caqli leh lagu xaliyo ee aan dhintooxsi iyo anaa kaa wax badsanaya iyo hadii alla kuu roon yahay ila anigu hadda waxaan ogahay doorashadu waxyaalaha ay u daahday ama wax yaran tahay ama looga bedelay tii xaqa ahayd oo qof iyo codka ahayd waxa weeye eh, xildhibaanada soo baxaya oo madaxweynaha dooranaya nin walba wuxuu rabaa inuu eh, sheerka ugu weyn helo waa intaasba wax la isku haya waa intaa si uu hadduu madaxweynuhu wato u doorto ama isagoo hadduu madaxweyne rabo loo doorto maqlaysaa intaasaa dalkii u xayiran yahay Wa- waa mahadsanta in in wax la la bayaamiyaa la rabo waa intaa wax kale ma jiraan
oo oo xildhibaan sakrii fadhiyo cabdisakariya hadduu fadhi cabdisakariya wuxuu usoo gudbaa aqalka sare Hadda wuxuu wuxuu ma ka bixi lahan.
isag- Teri, hadda si siyaasadda retirement ma leh Waa- waa- bayden sideetan iyo sagaal san u jiraa waana madaxweyne marka waxaan kuu sheegaa waxay tahay annaga siyaasad maba naqaan marka islaanta shaahiga karne waxay rabtaa inay siyaasad ka hadasho waxay leedahay haddii dawlad isbeddel sharci yimaado dukaanka aan banaanka jidka aan wax ku gadaayo kuma gadaayo dawladnimo lagu gaari karaa xildhibaankan marka wuxuu u fadhiya waxay tahay in ilmihiisa iyo reerkiisa iyo adduunkiisa kalix uu ka fikiro isxaaraam aad baad mahadsan tahay marka hal arrinaa kalaan kuu rabaan kuu sheego gabdhaha soomaaliyeed sanadkaan meel ka fiican ma jirto gabdhaha moraalkay iska dilin ha yimaadaan annagana indha- waxaan nahay kormeertadooda
maxay kula taa ugu dambaynti ugu dambeyntii waxay ila tahay in l- soomaali haddaan nahay aan isku duubnaano uncertaintyga waxa la yidhaahdo ama aan la hubin ma dhici doontaa ma dhici doon ma dhici doonto waa laga fiican yahay wadankii oo dhan aa u cuuriyaamaya dhaqaalihii aa u cuuriyaamaya hooshii aa u cuuriyaamayso waxaa la rabaa inaan ka gudubno oon isku duubnaano oon fahamno marka horeba w- ee- ee baarlamaanka iyo micnihiisa wuxuu yahay marka la doonanayo iyo wax lagu qaban karo oo lagu fuliyo howlo badan oo wadanka aada iyo aada uu ugu baahan yahay aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay nagala qayb galayeen xildhibaan sakariya xaaji cabdi xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur sahre maxamed axmed oo ka tirsan bulshada rayidka iyo sacdiye axmed nuur oo iyadu oolaysa qoondada haweenka ka qaybgalka gabdhuhu siyaasadda ay ku soo biiraan dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin